waxaa soo ifbaxay khilaaf u dhexeeya dowladda federaalk iyo tan masar ee uu hogaamiyo cabdifitaax asiisi kaasoo in muddo ah laga qarinayay warbaahinta warbaahinta alcarabi al jadiid ee fadhigeedu yahay waddanka ingiriiska aadna wax uga qorta arrimaha masar ayaa shaacisay in hakad uu ku yimid dhaqangelinta heshiis militari oo u dhexeeyey dowladda federaalk iyo xukuumadda alqaahira kadib markii xiriirkoodu xumaaday xasan sheekh ayaa heshiisyo la galay dowladda etoobiya oo masar khilaaf xoogan kala dhexeeyo iyadoo uu qorshaha labada dowladood u yeelay ahaa inay xukuumadda adis ababa meel uga soo wada jeestaan faragelinta ay ku hayso labada dal hase ahaatee uu ka baxay madaxweynaha dowladda federaalk waxayna isbeddelkan masar ku tilmaamtay shoog lama filaana oo ku dhacay taasoo si weyn u saamaysay go'aan qaadashada masar xilli ay muuqato in xasan uu u janjeersaday dhinaca adis ababa masar ayaa sidoo kale si weyn uga carootay isbeddelkii degdega ahaa ee ku yimid gurgurta kadib markii uu heshiisyo lama filaan ah la galay dowladda xabashida etoobiya tallaabadaas oo si weyn uga hor imaanaysa heshiisyadii uu horay ula galay siisi sida warbixintu tilmaamayso dadka ka faallooda ama la socda arrimaha ciidanka ayaa waxay sheegayaan in mustaqbalka taageero masar ay siiso dowladda federaalk ay u muuqanayso mid meesha ka baxaysa iyadoona qaahira waddo olole ay dib ugu qiimaynayso heshiiskii militari ee ay la gashay villa soomaaliya kaas oo talagal ku ahaa in qaar ka mid a ciidamo masaari ah loo diro dalka soomaaliya kuwa oo loo qorsheeyey in ay ilaaliyaan goobaha laga qodayo shidaalka iyo in la geeyo shabeellada dhexe si ay uga dagaalamaan deegaano iyo degmooyin ay ka mid yihiin aadan yabaal islamar ahaantana ah goob istaraatiijiya iyo cadalle oo ka wada tirsan shabeellada dhexe sidoo kale waxaa qarka u saaran in ay meesha ka baxaan islamarkaana burburaan dhammaan maalgashiyadii iyo tababaradii militari ee dowladda masar siin jirtay dowladda federaalk waxaana loo sababaynayaa tallaabada uu qaaday xasan sheekh maxamuud taasoo aan farxad gelin qaahira sida ay warbixintu ifinayso xogtu waxay tilmaantay in hoosudhaca ku yimid xiriirka labada dal laga dheehan karo ka maqnaanshihii madaxweynaha masar shirkii ay isugu yimaadeen isbahaysiga au som ee jimcihii lasoo dhaafay lagu soo gunaanaday dalka uganda islamarkaana tahay calaamad muujinaysa niyadjabka ka muuqda rabitaanka masar ee ku saabsan ku dhex milanka siyaasadda soomaaliya qubarada ayaa dhankooda tibaaxaya suuragalnimada haddii ay meesha ka baxdo masar in dowladaha ay ka carootay ee kale ah turkiga oo loolan dhanka badda militarineanka kala dhexeeyo iyo etoobiya oo iyana isku hayaan kanaal suweys ay buuxin karaan booska ay banaynayso dadka qaar ayaa aaminsan in arrintan timid kadib markii turkiga uu ka shaqeeyey dadaal badanna ku bixiyey inay isku soo dhowaadaan dowladda federaalk iyo maamulka abiy axmed